haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantiiba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhegaystay haddii aad hore u maqli jirtay ayax la buufiyo oo dalaga laga ilaaliyo aawana waxaan idin hayaa isagiiyo cunto noqday waxaa boqolkiiba toddobaatan iyo labo ayaa borotiinku yahay ayaxa halka hilibka lo-da uu ka yahay boqolkiiba konton
sidoo kale waxaan idiin hayaa oo aynu caawa ku wada cawayn doonnaa doonidii hadda waa doonidii doonidii jacayldoonidaasoo magaalada hargeysa dacalladeeda ku dawaafi jirtay bal talow noocee ayay ahayd se siday ku timi heeskaas markii aan muxuu ahaa qaadnay ayaa waxaa la sameeyey dooni doonidaasaa lagu dooni yarbaa la sameeyey hees waxaa ladhexoor la dhex dhigo ayaa badda dhex ayaa biyaha la dhex marin jiray barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan inta aynu ku guda jirno sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii hal abuurka iyo heesaaga caawana waxaan idiin hayaa noloshii cusbeed oo la helay
haddana maskaxdayda waxaa ku soo dhacday markiiba maadaamaad su-aal wixii gelisay aragti waaqiciyana ayna ahayn si aad sheekadii usoo afjarto oo ayna sheekadii usii dheeraan malaa waxay ku qurux badan tahay adoo sida jawaabtila dhinaca kale ka istaaga adigu oo haddana way kan yidhaahdaa saasun baynu ku celinay ta kalena barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal maalmihii lasoo dhaafay meelo badan oo ka mid ah dalalka geeska afrika oo magaalooyinka soomaalidu ay ka mid yihiin waxaa farabaas ku haya ayaa xooggan oo ku habsaday dalagii ay tabcanayeen arrintaasoo keentay inay qaylo ka soo yeedhay dadkii beeralayda ahaa oo u cabsaday dalagoodii maadaama uu si sahlan u diiran karo hase yeeshee waxay sheekadaasi weji kala yeelatay markii la arkay dad soomaali oo cunaya arrintaasi oo aan hore loogu aqoonin soomaalidu inay cunto ahaan u cunaan inay la dagaalamaan mooyaane walow cunistiisa ayaxa ay caadi ka tahay amaba isticmaalo dalal ku yaalla qaaradaha eshiya iyo weliba afrika bal haddaba cunistiisu ha dambaysee maxay tahay faa'iidada ku jirtaa in la cuno waxaa barnaamijka cawayska washington uga warramay doktar maxamed cabdiqaadir geedi oo ah cilmi baadho ka tirsan jaamacadda notterham ee dalka brinton bulshada soomaalida markaan xilligan kama filayn waan ku dhex jirnaa baaritaano la xiriira cayayaanka noocyada ayaxa oo kale iyo kabajaanta iyo jiiq jiiqle iyo kuwo badan oo kale oo adduunyada laga cuno laakiin xilligan soomaalidu inay ku dhiiri doonto inay cuni doonto kama ana filayn marka aad ayaan ugu faraxnay bulshada xagga sayniska runtii waana soo dhaweynayaa faa'iidooyinkiisa waynuu geli laakiin markaad tidhi dee waa maanaan filaynin macnaha maxaad is leedahay maxaa xilligan keenay inay dee bulshadii ay ma aqoontii baa u korodhay ma social mediahan iyo technolojiyadan korodhayba ma wax kalaa dhiirigeliyey maadaamaad cilmi baarisba ku wadeen oo adduunyada meelo badan laga isticmaalo dee laga cuno baalkan wallahi arrinta dhab ahaantii xilligan dhiirigelisay ma caddayn karno laakiin waxaan qiyaasaynaa dadka soomaalidu waa dad aad u dhex u akris badan xagga social mediaha iyo warbaahinta bulshada iyo wax dhegeysiga iyo heli og informationka marka in ay ka heleen bulshooyin kale oo oo isticmaala iyo maxay ahayd waxyaabo ay ka arkeen baraha bulshada ama aqoonta waan gartay haddaynu u galno maxamed waa la cunay oo cuntaabaa laga dhigtay oo dee waynu aragnay soomaali cunaysaa muxuu faa'iida leeyahy baalkani faa'iidada ku jirtaa maxay tahay cunitaankiisa ilaa cayayaankaa yara duulayuunbaa loo yaqaana ee dhirta cunaya ee la eryanaya ee la buufinaye waa su-aal aada u wanaagsan cabdixakiin waana halka ugu muhiimsan oo ay tahay in laga eego cunto kasta adduunyada marka la eegayo waxaa laga fiiriyaa lix waxyaabood oo laba qaybood ah qaybta koowaad oo ah cuntadaas kiimika ahaan waxa ay ka samaysan tahay ama nafaqa ahaan waxa ay ka samaysan tahay oo ah brotiinka iyo carbohydrate-ka iyo fat marka waa waxyaabaha cunto marka la yidhaha cunto oo ama energy ama tamar jirka siiya ama uu qofku ku nool yahay saddex kaloo soo raacda oo waxaa jira ayagu uusan jirku ka maarmin laakiin aan cunto ahayn oo sida fitamiinada oo kale oo kale jirku waa u baahan yahay oo kama maarmo waxaa kamid a sida macdanta oo kale iyo biyaha iyo waxyaabahan dheecaanada jirku soo daayo oo kale marka kuwaas jirku haddii uu waayo ma shaqayn karo marka markaan fiirino waxyaabahaas ayuxu waxa uu ka kooban yahay brotiin aada u fara badan oo tusaale ahaan hilibka lo-da haddii aan soo qaadno boqol garaam oo kamid a iyo boqol garaam oo hilibka ayaxa kamid ah waxaa boqolkiiba toddobaatan iyo labo ayaa brotiinku yahay ayaxa halka hilibka lo-da uu ka yahay boqolkiiba konton marka aada ay horta hilibka lo-duba ka brotiin badan yahay dhinacaas waxaa kusoo haray dhinaca faatka ama waxyaabahan dufanka dufanku wuu ku yar yahay oo boqolkiiba lix iyo toban ayuu yahay ayaxa halka uu boqolkiiba ka yahay afartan iyo dhowr afartan iyo sideed meelahaas uu ka yahay lo-da weliba lo-da hilibka dufanka ku jira waa dufanka aan fiicnayn caafimaad ahaan oo colesteroolku ku badan yahay oo saturated fatska ama noocan asha sada xayrta ka samaysan saliidda noocaasa ay ku badan tahay oo caafimaadka iyo wadna xanuunka iyo dhibaato u keena dadka caafimaadkooda halka ayaxa uu ka yahay nuuc aanu lahayn weliba nuuc lamid ah ayaxa oo matalan kabajaanta oo kale oo grass hober la dhaho colosterolka kuma jiro marka dufankooda waxaa ku jira maadooyin la dhaho omega three fatty acids oo jirka aanu soo saari karin oo qofku u baahan yahay banaanka inuu ka helo oo meegada waa waxyaabaha saliidda laga helo kale matalan kalluunka waan gartay taas laakiin waa dhinaca marka waxyaabaha microha oo waaweyn oo cuntada ah dhinaca microha oo yaryar waxyaabaha nafaqada yaryar cabdixakiinow waxaa kamida masalan ayonka ama waxaan la dhaho seerada oo dhiigga samaysa waxaa laba mar ayay ka badan tahay hilibka lo-da hilibka ayuxo laba mar ayuu ka badan yahay calciumka sidoo kale ugu yaraan saddex mar ayuu ka badan yahay hilibka lo-da ayuxo marka nafaqa ahaan waa u buuxaa ayuxo Waaye.
xataa baalashiisa waxaa ku jirta maado xagga warshadeynta cuntada muhiim aada uga ah oo la dhaho jitiin waaye way ku maxamed jirtaa.
haddaynu eegno en, dabcan waxaad tilmaantay dee imika lo-dii oo kale en, eh, brotiinka ku jira inuu yahay boqolkiiba konton kan kalena boqolkiiba labayo toddobaatan n markay waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan cunitaankiisii cunitaankii marka la cuno waynu garan karnaa dadka qaar baa wadna xanuun leh qaar baa dhiikar leh qaar baa calestrol leh qaar baa dee xaaladoodii caafimaad ay ku xidhan tahay cunitaankiisan la cunayo tixgelin maanay u baahnayn in la siiyo qofka caafimaadkiisii xaddi intee lag buu ka cuni karaa suu cunayaa een dadka nooceeya ay tahay inaanay u dhowaanin taa laftarkeedu maanay muhiim ahayn intaan la odhan hala cuno bahalkii waa aad bay muhiim u tahay maadaama hadda aan sheegnay inuuban eh, uusan lahayn faadka nooca eh, xeyrta badan sida lo-da oo kale ama xayawaanada kale oo lamidka ah hilibka gaduudan oo hilibka casaanka ah intiisa badan waxa uu leeyahay cholesteroolka ku badan laakiin cholesteroolki kan eh, qaarko nooc ka mida eh, cayayaankan maba lahan qaarna aada ayuu ugu yaryahay Eh, dufankiisuna ma ahan dufan badan oo boqolkiiba kaliya lix iyo- lix iyo toban waayo marka dadka wadna xanuunka qaba iyo mataqaanaa em, dadka cholesteroolka ku badan yahay hilibka caadiga ah oo lo-da ama hilibka casaanka kan ayaaba uga fiican dhinacaas hadii laga eego brotiinka ayaa ku badan oo brotiinkuna dee lama xiriiro oo ma keeno wadna xanuun iyo arrimaha ma keeno brotiinku shaqadiisa uu qabto inta badan waxay tahay eh, jirdhis marka dhinacaas aada buu ugu fiican yahay caafimaad ahaan halka arrin oo u baahan mararka qaar dadku inay ka digtoonaadaan qaarkood waa arrinta dhinaca xasaasiyadda ama aller qaarkood waxaa laga yaabaa in ay dadka qaar ku noqdaan eh, ay ka qaadaan xasaasiyad sababtoo ah waa cunto cusub oo aan jirkaagu baran oo aadan hore u cunin difaaca jirkaagu marka in waxaa laga yaabaa uu la qabsan waayo brotiinada jirkaaga difaaca u samaysan qaarkood inay jiidaana laga yaabaa marka qofku hadduu isku arko waxyaabaha qaar een, uu- in uu markiiba dareemo haddii uu cuntadan cunay inuu xasaasiyad mararka qaar ay ku dhici karto aad buu dhegaystayaal u mahadsanyay doctor maxamed cabdiqaadir geedi oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda noteham ee dalka britain bal waynu eegi doonnaa ayaa xaasi la cunaya iyo weliba halka uu ku dambeeyo haddaynu hore ugu sii soconno barnaamijkeenna cawayska washington dhegaystayaal heesta doonidii jacaylka oo ka mid ahayd riwaayaddii nin qasbaaya jacayl ma loo quudhi karaa waxay ahayd hees soo baxday ee toddobaateenniyadii oo ahayd markii riwaayaddaasi u allifay cabdi cali weyd waxaanay noqotay heestaasi mid si xooggan u caan baxday islamarkaana bulshada dhex qaaday iyadoo ay si wada jira heestaasi codkooga ugu wada qaadaan maxamed cismaan maxabe iyo weliba tirig xashi waxaana kadib markii heestaasi ay soo baxday la tilmaamaa in magaalada laga sameeyey doon ay dadka mucaashaqaynta ay raacaan oo xilligaasi laga shidi jiray heestan bal haddaba aan soo dhoweeyo abwaane maxamed cismaan maxabe oo inooga warrami doonaa doontaasi weliba heestu halka ay riwaayadan kaga jirtay waana qayb ka mid a waraysi uu abwaanku siiyey barnaamijka caweyska washington iyadoo qaybtana noqonaysa qaybtii ugu dambaysay heesta doonida jacaylka qiyaas ahaan markaad qaadaysaan waa ka hor intaanad ogaanin inay askariya tahay oo marka hore laska warhaya la isjeciye mise waa markan dambe soo noqotaanba ay noqonaysa
hore marka hore aan qaadayna wuxuu ahaa iyadoo meel socno doonidii jacaylku ahaa doonidii jacaylka waan gartay waan gartay marka doonida jacaylku ma ma mala'waalun bay ahayd mise dooni jirtay oo la yaqaanay oo de dabcan dadka mucaashaqiinta isjecel ay raacaan bay ahayd waxaa jirtay markaa waxa soconayay ballay weyn oo hargeysa hoosta xagga meerteeda bari dooxa xaggiisa hoose laga sameeyey oo au midkii sameeyey muxuu ahaa la odhan jiray bila rable haye
dooyaal heeskaas markii aan muxuu ahaa qaadnay ayaa waxaa la sameeyey dooni doonidaasaa lagu dooni yarbaa la sameeyey hees waxaa ladhe rikoor rikoor la dhex dhigo ayaa badda dhex ayaa biyaha la dhex marin jiray waan garta marka doonidaasaa la raaci jiray waaba dooni jirta bay ahayd markaa doonidii jacaylka aan raacne aynala dawaaftay kusoo boodi waa markaa dooni jirtay ahayd ba dooni jirta oo halkaa dooxaasi biyoxir weyn baanbaanaada xiran buu ahaa biyoxir weyn halkaasaa markaa la tegi jiray waan gartay heeskaa la saari jiray uu socon jiray marka halkaas wuxuu ku hirgelayba waxa hirgeliya dooxiiba muxuu ahay doonidii iyo wixii oo isku wada xiran ayaa meesha la keenay si wanaagsan weeyaan waa hagaag marka heestaasi iyada dabcan riwaayadda iyo guud ahaanba culinteeda yaa lahaa iyada marka waxaa lahaa alla unaxariistay cabdi cali weyd nin odhan jiray ayaa lahaa oo muxuu ahaa dhintay waldaacadi caashaqa rabkiyo dabnaha saar niyadana usiiga qalbigana ka daalaxo dookaygan kaa helay iyo kaagan iga daran wasla doorashayna dookaygan kaa helay iyo kaagan iga daran wasla doorashayna doonidii jacaylka an raacee haynala dawaaftee kusoo bood doonidii jacaylka an raacne haynala dawaabtee kusoo bood dusheedaynu isku daawan doonaaye dusheedaynu isku daawan doonaaye
sida duunyada oo kale degaanta meeshale isba wuu ku taraara ilaado jacala shaqa sida duunyada oo kale degaanta meeshale isba wuu ku taraara adna soo dubaalaha aan istaadahay doonidii jacaylka
ahliili caashaqa sida sheekh cilmigu degay dadka ugu xadiiso dusha ka akhri xiisaha balbaalili caashaqa sida sheekh cilmigu degay dadka ugu xadiiso dusha ka akhri xiisaha anna aan ku diirsado adna soo damaashaan deganaan ciyaareen anna aan ku diirsado adna soo damaashaad deganaan ciyaareen doonidii jacaylka harraacne haynala dawaafte ku soo bood doonidii jacaylka harraacne aynala dawaafte ku soo bood ku sheeday ku daawan doonaaye ku sheeday ku daawan doonaaye
war kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leennahay cawaysin wacan oo wanaagsan haddaynu hore ugu sii soconno barnaamijkeenna cawayska washington dhegaystayaal intiinii la socotay barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkii hore waxaad ku maqasheen heestii ma heshay noloshii cusbayd taasi oo ka dheegnayd amaba jaallo ahayd heestii nolosha cusub soo dhowee oo hore u waalifay abwaan cabdirasaaq xaamud caydiid jeelaani caawana waxaan idii hayaa noloshii cusbayd oo la helay bal haddaba sida loo helay iyo weliba halka ay saldhigatay aan soo dhoweeyo hal abuuro fu'aad ibraahim maxamed oo ku magac dheer fuaad waaberi oo isagu alifay heestan islamarkaana inooga warrami doonaa kolle saa waa loo yaro dhigi karaa walaalo runtii laakiinse maadaama ay waxay khiyaal yihiin iyo wax muuqaal maskaxeed oo aan wax xaqiiqada ku salaysan aan ahayn runtiina inaan horreysi horreysiiyaaba ay hayda aan ka cudur daaranayo wax ku tacalluqa heestaa cabdirasaaq ama qiso ku saabsan ama arrin aanu ka wada hadalay maaha waa waxaan aniguna ka jeclaystay inaan hab noocaasa oo iska madadaalaa u dhigo waan garta marka maadaama madadaalo muuqaal maskaxeeda ay ku dhalatay oo ay hees xayirun ahayd sidani hore usoo xusnay haddana maskaxdayda waxaa kusoo dhacday markiiba maadaama aad su-aal wixii gelisay aragti waaqiciana ayna ahayn si aad sheekadii usoo afjarto oo ayna sheekadii usii dheeraan malaa waxay ku qurux badan tahay adoo isla jawaabtii la dhinaca kale ka istaaga adigu oo haddana way kan yidhaahda waan garta marka saasun baynu ku celinay ta kalena waan garta markaa ta kalena maxay odhanaysaa
tii hore haddaynu tixi raacno waa tii ahayd laabtii mucusho inaba caqligii mau teliyey weli tani waxay leedahay naftii casha uu ka galay qof kale caqligii ku jira xaq baan ku casuumay oo cidladii wehel baanu helay waa taan cabashadii ka jaray indhihii ilmadii ceshade laabtii rabbi baa culo caadil baa taladii u sugay waktigii cararayay iyo jacaylkii oo caal helo calooshii waan ka gooyayo waan helay noloshii cusbayd waan hayn noloshii cusbayd bayska kalena insha allah waxaa inoo dhamaystiri doona inanka qaada khadar maxamed xuseen oo ku magacdhe magacdhe khadar sadexle isla laxanka iyo miisiguna waa sidii aynu hore usoo sheegnay heestii hore laxankeedii iyo miisigeedii waa hagaaga fu'aad ibraahim maxamed fu'aad waa beri aad iyo aad baad umahadsantahay inaad barnaamijka cawayska washington aad muddo dheer nagala qayb gashay islamarkaana aad nagula caweysay anaga iyo dhegeystayaashuba muddo dheer waad ku mahadsantahay waktigaaga aad iyo aad baanan kugu mahad celinaynaa walaal cabdixakiim maxamuud shirwac adiga asxaabta hore v o a iyo dhammaan dadweynahaina dhegaysanayaba waxaan leeyahay waad mahadsantihiin
naftii cashaquu ka gaday qof kale aqligii ku jiray xaq baan ku casuumayo cidladii weel baanu helay haa u helay cidladii weel baanu helay wataan wataan cabashadii ka jaray indhihi indhihi indhihi indhihi ilmadii ceshadee labtii rabbi baa culo cadilba cadilba cadilba talladii u sugay cadilba cadilba cadilba talladii u sugay wataan wataan cabashadii ka jaray indhihi indhihi indhihi ربي ربي باعلو عدل با عدل با عدل با تلدي وسوغي عدل با عدل با عدل با تلدي وسوغي وقتي وقتي وقتي عرايو جعيل جعيل جعيلتي وعالهلو علوشي وانك قويو ونيلي نولو شي عصبيت ونيلي نولو شي عصبيت ونيلي نولو شي عصبيت ونيلي نولو شي عصبيت guud ahaana dhegaystayaala barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan intaasaan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
natiical waa maaha nasiibkanaw ma cadhoon markii calabkuu ceeshaday cudun way ilowday Ah, way ilowday cudun way ilowday wati wati cugataye heshe qiyaankeed qiyaankeed qiyaankeed qiyaankeed ka calmate qalbigii lo cidaadayo cilkii cilkii cilkii kuba soo dhowaan cilkii cilkii cilkii kuma soo dhowaan wati wati cugatayay heshee qiyaankeed qiyaankeed qiyaankeed qiyaankeed ka calmatee qalbigii lo cidaadayo cilkii cilkii cilkii kuma soo dhowaan cilkii cilkii cilkii kuma soo dhowaan waqtigii waqtigii waqtigii cararayayo jacayl jacayl jacaylkii u calhelo calooshii waan ka gooyayo waan helay nolo shii cusbeed waan helay nolo shii cusbeed waan helay nolo shii cusbeed waan helay nolo shii cusbeed waqtigii waqtigii waqtigii cararayayo jacayl jacayl jacaylkii u calhelo calooshii waan ka gooyayo waan helay nolo shii cusbeed waan helay nolo shii cusbeed waan helay nolo shii cusbeed waan helay nolo shii cusbeed waqtigii waqtigii waqtigii cararayayo jacayl jacayl jacaylkii u calhelo calooshii waan ka gooyayo waan helay nolo shii cusbeed heestaasi waxay u dambeysay barnaamijkii caweyska washington oo inoo waday waryaheena cabdixakiin maxamuud shirwac